bsm اllahi bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam النasائي raximah اllah taعalى bab tarki الwضuء min mas الrajul اmraأth min غayri shahwaة baabu bayaani tarki lwuduu'i weyseqaadkii ka tegistiisii in laga taga yacni oon laga weyse qaadanin caddaynteedii buu u baab yahay min masi rajuli ninka taabashadiisa imra'atahu haweentiisa ou taabto min gayri shahwatin shahwo la-aan ou u taabto tarjamadaa wuxuu kusoo arooray caddayntiisii buu u baab yahay وبالإsناad qال أخبرnا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وهو المصري الفقيه ثقة rwى lh النسائي فqط ayb qoys dhanay ahaayeen iبن cabdالحكم yaalkan oo yani فqaهa ah ayay ahaayeen محamedkanna wuxuu ka mid aha raggi ugu waaweynaa yani qoyskaas fuqahadiisa wuxuuna wax ka bartay alimaamu shaafici raximah llah oo dadkii ardayda shaafici uu ahaa buu ka mid ahaa isaga laakiin maaliki buu ahaa waana ku agduugan yahay shaafici oo qabrigiisa iyo qabriga shaafici waa isku meel bay ku yaalaan can shucaybin wa huwa shucayb shucayb bnu leyth ibni sacd alfahmi can illeyth waa alimaam leyth ibnu sacd ayb shucayb iyo leyth waa isdhaleen marka waa shucayb ibnu leyth ibni sacd alfahmi leyth baa marka imaam weyn oo maalig la siman ayuu ahaa leyth ibnu sacd ayb isaga iyo wiilkiisana waa isku garab duugan yihiin qaala akhbarana bnu lhaad wahuwa yaziid bnu cabdillahi bn اlhaad can cabdiraxmaan bn اlqasim whuwa cabdالرaحman بn الqasim بn mحamed بn abi bakri can الqasim can caaئiشhaةa qaalat in kana rasuulu الlahi sal ه slm nebigu wuxuu ahaa inhu shaأniya kana rasuulu الlahi sal ه slm nebigu wuxuu ahaa layusalii inuu tukanayo wa inii aniguna lamuctaridaة aan ahay mid ku gudban yani hortiisa aan saa ugu gudbanahay bayna yadayhi hortiisa اctiraad الjanaaزaةi janaasada sida ay ugu horgudban tahay qofka ku tukanayo xataa idaa araada marku doono an yuutira inuu witriyo masanii waa i taabanayay birijlihi lugtiisa ugu taabanayay marka uu rabo inuu witirka iyo tukado lugta ayuu markaa lugtiisiibuu igu taabanayay marka masanii birijl birijlihi lugtiisa igu taabanayau ka qaadanaya weysada inaynan ka jebin maxaa yeele nebiga markuu ku taabto ma weyse qaadan jirin ayb xaa-il ama yacni teed iyo maro iyo wax amay jirtay haddii la dhihi lahaana asal ma aha xaa-ilku xaa-ilku isagu asal ma aha ayb ninka marka keenaa laga rabaa daliil inuu u keeno xaa-il inuu jiray leanna calaa khilaafi اlasli waayo shaygu haddii calaa khilaafi اlasli uu yahayna qofka calىa khilaaf اlasliga ku andacoonayaa laga rabaa inuu daliil keeno wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibrahim wahuwa dowraqiyu qaala xadahanaa yaxyaa wahuwa bnu saciidin اlqaطaan can cubayd illahi qaala samictu اlqasima bna muxamadi yuxadiثu can caaئishata qaalat laqad ra'aytumuunii waa is arkaayey yani waa waad i arkayseen laqad ra'aytumuunii ayb waad i arkayseenay u eg tahay macnuhuna marka waxaa loo jeedaa laqad calimtumuunii waa i ogtihiin inay iyada u sheegtaa laga yaabaa oo saa marka ay u leedahay waad ogtihiin samictu ayb laqad ra'aytumuunii muctaridatan waad ogtihiinoo waad ogeydeen inaan nebiga sal ll ly slama ku gudbanaa bayna yaday rasuulillahi sal ll ly slam nebiga hortiisa aan ku gudbanaa yani waad ogeydeen bimacnaa waad garanaysaanay ka wadaa waad iga garanaysaan arrintaasu anaa idiin sheegay waayo hadda ka hor inay u sheegtaa dhici karto ayb warasuulullahi sal ll slam nebigana yusalli uu tukanayo fa idaa araada haddii uu doono an yasjuda inuu sujuudo hamaza rijlii lugtayda ayuu qanjaruufanayey fadamamtuhaa waa laabanayay ilaya xaggaygan usoo laabayey uma yasjudu meesha ayuu marka ku sujuudayey oo nebiga sal ll l slam markaa kadib waa sujuudayey ee middan iyadana faqama yacni hamaza rijlaya labada lugood ama ama rijlii lugtaydu yacnii iga qanjaruufanayay qanjaruufadii waa masi iyo taabasho shahwo iyana ma aha dabcan oo salaaduubu ku jiraa waysada inaynan jebinaynin marka xadiidkanna waa waa u keenay وبه qال أخبرنا qتيبة وهو بن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها qاaلت كنت waxaan ahaa أنaamu inaan hurdaayo بyna يaday رasuul الlahi صلى اه عل سلم نebiga hortiisa warijlaaya labadeyda lugoodna fii qiblatihi qibladiisa ay yihiin dhexdooda xagga qiblada ay labadeeda lugoodna ay jiraan qibladiisa faidaa sajada hadduu sujuudo khamazanii waa iqanjaruufanayay faqabadtu rijlaya labadeeda lugood ayaan laabanayay faidaa qaama haddii uu kacana basadtuhumaa waa fidsanayay waalbuyuutu guryahana yowma-idin maalinkaas laysa fiiha masaabiixu faynuusya ma oolin ee guryaha markaa aan ku jirnana faynuuskama daarna faynuuskama daarnada waxayba xoojinaysaaba de qofka inuu isqabanqaabiyo meel maro saaran tahay maad gacanta ku qabanaysaa inuu is yiraahdaa suuragal ma aha ilaa faynuus mugdiba waayaba marka mugdigaabuu gacanta u ridanaya markaasuu qanlugta ka yacni ka qanjaruufanaya markaasay laabanaysay waxay ku tusay xaa-ilku waa sii fogeynaya arrintan maraa xigtay iyo aad bay usii fogeynay ayb wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bn lmubaarak whuwa almuharamiyu hiqat xaafid wanusayr bnu lfaraj wahuwa alasaliyu abu xamzata athaqriy hiqat rawaa lahu abu dawuuda wاnnasaa-iyu wallafdu lahu lafdiga nusayra iskale mar qaala waxay yidhaahdeen moxamed iyo nusayrba xadahanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usamata alkuufiy can cubayd illaahi bni cumara can moxamed bni yaxya bni xabbaana can اlacraj whuwa cabdالرaحman bn hurmuz can abi hurayrata can caaishaةa radi allahu canha qaalat faqadtu الnabiya sal ll slam nebigan waayey daata leylatin habeen fajacaltu waxaan gudagalay aطlubuhu biyadii gacanteyda inaan ku raadraadinayo yanii nebigaan habeen waayey markaasaan waxaan bilaabay inaan gacanta ku raadraadinayo ayb fawaqacat yaddii gacanteyda waxay ku dhacday calaa qadamayhi labadiisa lugood labadiisa gomadood korkooday ku dhacday wahumaa iyaga oo mansuubataani taagan wahuwa saajidun ouna yahay isagu mid sujuudsan yaquulu ou dhahayo acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka ilaahu raalli ahaanshadaadaan magan galay min sakhatika caradaadaan ka magan galay wa bimucaafaatika caafintaadaan magan galay min cuquubatikan ka magan galay cuquubadaada wa acuudu bika ilaahu adaan ku magan galay minka adaan iska kaa magan galay minkadaas marka maxay maxaa laga wadaa ee wixii ii imaan lahaa ee khayr iyo sharba adaa ii keenayo oo waxaan adiga kaa baxsan oo qudradaada ka baxsan awalba iguma imaanayaan marka wixii aada ii keeni lahayd oo yacnii aniga markaa idhibayo ilaahu adaan kaa hoosgelaya fiihi marka waxaa ku sugan ihbaatu alrububiyati waaluluuhiyati labadaba acuudu bika uluuhiyo waay minkana waa rububiyo ila ficilkii inuu ilaahay ka imaanayaad rumaysay waxaa kaloo ku sugan fiihi ihbaatu sifati wa aharihaa sifada iyo raadkeeda aa labadaba lagu sugay meesha sifadu aawa biridaaka waay raalli ahaanshaha alle waa sifa lilaah alla u sugnaatay waay aharka markaa raalli ahaanshaha alle raadkeedu raadkiisu waa maxayna in markaa laga nabadgalo caradiisa in laga nabadgalo marka sifadii iyo aharkeedii labadii waa ku jiraan mucaafaadka iyo cuquubada almucaafaatu waa sifo ilaahay leeyahay isagaa wax caafiyo aharkeedana waa maxay sifadaa ay leedahay in balaayada iyo cuquubaadka dadka uu ka caafiyo markaa labadii meeshay ku wada jiraan waxay kutusaya marka adciyada rasuulka inay waxyi tahay oo ay aada u qiimo badan tahay bal hadda fiiri ducadan in la xifdiyaa waa yar tahay waa laba sadar macaanida haddana ku jirtaa saasay u waaweyn tahay sifadii iyo aharkeedii baa ku jiro tawxiidkii noocyadiisii waaweynaa baa ku jiraan inta ay kaa qaadanaysa xifdigeedana wax yarhu khayrkeeda iyo barakada laga helayaana aad bay u badan tahay laakiin qofku isagu haddii ama wax uu alifo ama waxaan waxyi ahayn tiradiina waa ka bateen nacfigooduna aad uma badna sida waxyigoo kale ma aha marka waa in adciyada looga dadaalo midda haabitka ee waxyiga kusoo aroortay ayb anta kamaa athnayta calaa nafsika laa uxsii ma koobi karo hanaa'an ammaan calayka korkaaga aan ammaano anta adiga kamaa athnayta waa sidaad u ammaantay calaa nafsika nafsadaada maxalu shaahidka marka uu ka rabaa waxay tahay fajacaltu atlubuhu biyadii biyadii fawaqacat yadii calaa qadamayhi labadii gomadooday gacanteedii taabatay afartan xadiid uu keenaybaa macnaha ku jira waxaa weeyaan macnihii uu u tarjamtay oo ah qofku haweentiisa haddii uu taabto oo u taabto shahwa la-aan weysada inaynan jabaynin ayuu u keenay tarjamada saas tarjamada iyo xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir dabcan amaa isaga qowlka dhahayo waa jebinayaan kor iyo hoos xaggee isaga cuskanayaan de meesha uu cuskanayaa waxay tahay aayaddii qur-aanka oo mujmalka ahayd ow laamastumu nnisaaa marka ow laamastumu nnisaaa waa mujmal lianna hada lamsa lamsigaani yashmalu lmasa taabashada caadigaana waa shamlinaa waljimaaca jimaacna waa shamlinaa mar haddii marka lamsiga aayaddu ay mujmal tahay tafsiir marka in loo doono waay tafsiirkeedii inaan laga wadin lamsiga caadiga ahna axaadiidtan baa laga fahmayo nebigiiba ma weyse qaadanin sala allahu calayhi wasalam ayb oo marka aayaddaasna waa cuskan yahay shayga keliya ou soo cuskanaan karaana waxay tahay ibnu cumar iyo ibnu mascuud iyo aayadda siday ka fahmeen oo iyagu ah jasiga iyo taabashada caadiga ah ayay ku fasireen laakiin axaadiidtii rasuulka yaa taallo iyada ayaa marka wax lagu wax lagu fasiro yacni ijmaalka qur-aanka ku jira iyada in loo soo celiyaa fiican ayb khulaasadu marka daliil xoog badan ma leh oo weysadii waa jabaysa ilaa ilaa halla weyse qaata dhahaya ee qofku laakiin isagu haddii uu weyse qaadanayo waxba kama hadlaysna waa weysaysan karaa ayb oo arrin marka maahan wax dhiba male mas'aladuna maadaama kutubtii dawaawiinta islaamka ay saan oo kale ugu taallo maaha in laga dhigo marka diin cusub iyo gaalnimo iyo bidca iyo baabkaas in la gaarsiiyo ma aha ayb baabu tarki lwuduu'i min alqublati weysadii ka tegitaankeeda waxaa kusoo arooray caddayntiisii buu u baab yahay min alqublati dhunkashada darteed min ajli alqubla yacnii ninku hadduu haweentiisii dhunkado ma weyse qaadanaya inuu weysada ka tegayo wixii kusoo arooray wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanna wahuwa abu muusa zamin can yaxya bni saciidin wahuwa alqaطaan can sufyaana wahuwa athawriyu qaala akhbaranii abu rawqin abu rawq caطiyat bnu اlxaariث ayaa layihah saaxibu tafsir saduuqun rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy wabnu maajah can ibraahim ataymiy can caaishata ana nabiya sal l slama kaana yuqabilu bacda aswaajihi xaasaskiisa qaar ka mida ayuu dhunkanayey huma yusallii dabadeed waa tukanayay walaa yatawada-u ma weyse qaada jirin qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa-i wuxuu yidhi laysa fii hada albaabi baabkan kuma sugna ishaarada marka xaggee u laabanay fii hada albaab baabu tarki lwuduu'i min alqublati waay qublada waad waxa laga hadlaya dhunkashada ma dhexdiisa ma ahaanin axsanu min hada alxadiid xadiidkan mid ka wanaag badan wain wain kaana mursalan mursalba ha ahaadee yani wain kaana mursalan yani waa mursal isaga yani wuu ka wadaa baabkan u fiirso baabkan oo ninku inuu naagtiisa dhunkado dabadeedna ou weys yani isagoon weysaysanin salaadii uu dukado weysada aanay ka jebin axaadiidta ku timid ee kusoo aroorta kana ugu roon buu yidhi kanina waa mursal ee mursalkuna xujo ma aha marka mursalku daliil xoog badan ma noqon karo ayb irsaalkana hadda muxuu ka wadaa irsaalkii wuxuu ka wadaa inqiaac lianna ibraahima ataymiy lam yasmac min caa-ishata ibraahimkan ayaan caa-isha ka maqlin waqad rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey alacmashu can xabiib bni abi haabitin can curwata can caa-ishata ayb min xadiidi curwa can caa-isha laakiin kaas waa jiran yahay xadiidkaa waa jiran yahay oo cilaa ku jirto qaala yaxya alqaطaan xadiidu xabiibin can curwata can caa-ishata hada wa xadiidu xabiibin can curwata can caa-ishata tusallii waa tukanaysaa wainqaطara damu dhiigga haba ka dhibco cala alxasiiri darinta korkeedaba ha ku dhibcee way tukanaysaa mustaxaadada xadiidka dhahayo labadaa xadiidba oo isku sanadka ah laa shay-a waxba ma aha yani wax jira maaha waay marka xadiidkaa marka bukhaari baa cileeyey tirmidi baa cileeyey abu daawuud waa cileeyey abu xaatim iyo waa cileeyey nasaa-i waa kan waa cileynayaa xadiidkaa marka nebigu xaasaskiisa u dhunkaday dabadeedna waa weyse qa waa yani ma weyse qaadanino waa tukaday daciif waay waa macluul ayb midkaanna isaga oo isagu soo qaaday imaamu nasaa-i uu leeyay isagaa ugu roon inqidaac baa ku jira labadooda marka ma isxoojin karaan maya leanna xadiidka in mucal la yiraahdo waxay ka dhalanaya marka horeba in duruqdiisii la jamciyey markaasay culimadii bushigii wax ka bixiya ayay waayeen binaan calaa dalika marka tarku lwuduu'i min alqublati wax marka xoog badan oo saxiix ah oo kusoo arooray ma leh wain kaana culimada dambe qaarkood ay xadiidkaas qublada saxiix yeelaan haddana laakiin cibradu a'imadii hore ee a'immatulcilal hadday kulligood sidaa dhahayaan ama ay badankoodba sidaa ay leeyihiin waa waa in marka saas ay tahay baabu lwuduu'i mima gayarat innaar weyse qaadkii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay in laga weyse qaato mimaa gayarat min akli maa shay cunidiisa gayarat innaaru dabku uu dooriyey wixii dab lagu bisleeyey ama dab la geliyey oo dabku uu bedelay yacnii cuntada bisil marka la cuno in laga weyse qaato wixii ku yimi wbihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu bn almacruufu bbni raahuuya qaala akbaranaa ismaaciilu wahuwa bnu culayata wacabdurazaaq qaala xadahanaa macmaru can الzuhriyi can cumara bni cabdilcaziiz can ibraahima bni cabdillaahi bni qaarid ninkan markaa ibraahima bnu cabdillaahi bni qaarid marna waxaa layihi cabdullaahi bnu qaarid marna cabdullaahi bnu ibraahim bni lqaarid zuhri waa gagafi jiray magaciisa ninkan laakiin waa isku hal nin haddii la yidhahdo ibraahima bnu cabdillaahi bni alqaarid iyo haddii la yidhaahdo cabdullaahi bnu qaarid iyo cabdullaahi bnu ibraahima bni alqaarid kulligood waa isku nin laba ma aha waana saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim waabuu daawuud wاnnasaa-iyu wabnu maaja can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqle tawada-uu ka weyse qaata mimaa masat innaar dab wixii ay u taabtay xukunkaana marka uu keeni doonaayo waa la nasakhay markii dambe waa layska dhaafay oo mansuuq ayaa ayaa weeyaan markii hore laakiin saan baa jiri jirtay ayib ruwaadda marka ninkan magaciisa isku khilkhilaafeen waa saxiix inuu hal nin yahay waana saduuq isaga ayb oo daara qudni baa wuxuu yihi wakulu maa dakarnaahu maxfuudu can الzuhriyi صaxiixu canhu ibnu xajarna tahdiibka wuxuu ku yihi wajacala bnu abi xaatim ibrahima bni cabdlah ibraahima bna cabdillaahi bni qaarid cabdallaahi bna ibraahima bni اlqaarid tarjamatayni ayuu u yaala munfasilatayni ibn abi xaatim fi ljarxi wالtacdiil wاlxaqu anahumaa waaxidu waan hal wاlاkhtilaafu calى الzuhriyi wagayrihi ibnu maciin wuxuu yihi kana الzuhriyu yaklatu fiihi zuhri ninkan magaciisa waa qaldi jiray waa isku hal nin ayb wabihi qaala akbaranaa hishaam bnu cabdilmalik wahuwa hishaam bnu cabdilmalik bni cimraan alyazaniy saduqu rubama wahim rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy wbnu maaja qala xadaثna mxamed yacni bna xarbi wahuwa alqowlaniy اlximsiy hiqat rawaa lahu asxaabu lkutub sita qala xadaثna الزubaydiyu whuwa mxamed bn اlwalid can الزhriyi ana cmar bna cabdالcaزiز akhbarahu ana cabdالlahi bna qarid waa isla ninkii hadda ana cabdالlahi bna qarid akhbarahu ana aba hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sal ly slm yaqulu twadaأuu mima masat الnaar wbihi qala akhbarana rabiicu bnu sulaymaan rabiicu bnu sulaymaana bni dawuud ayb waa arabiicu bnu sulaymaan ibni dawuud aljizi weyaan abu muxamed alasdiyu abu muxamed alasdiyu waana hiqa isaga laba rabiicaa jirtay arabiicu bnu sulaymaan iyo arabiicu bnu sulaymaan midna waa jizi midna waa waxaa la yidhaahdaa almuadin rabiicu bnu sulaymaan almuadin kan imaamu shaafici ka wariyay marka umka iyo kutubahan jadiidkee dambe midka ka wariyo ee qaala rabiic la leeyahay rabiicaasi waa rabiic bnu sulaymaan almuadin ayb midkanna waxaa la yidhaha rabiic bnu sulaymaan aljizi labadaba arday u ahaayeen shaafici laakiin kaas isaga waa midka aadka uga wariya kan ma aha jizina waa nisbatan ilaa jiza jiza ayaa loo nisbeynayaa jiizaduna waa meel hadda qaahiro un ka midoo gees uga yar baxsan ayb magacaas bay hadda lafteeda wadataayo jiza la iraan qaala xadaثanaa isxaaqu bnu bakrin wahuwa isxaaqu bnu bakr bni mudr abu yaf abu yacquub saduq faqiih rawaa lahu muslim wالnasaa-iyu qaala xadaثanii abi waa bakr bnu mudr almصriyu hiqat habtun can jacfar bni rabicata wahuwa jacfar bnu rabicata bni shuraxbiil alkindiyu اlmisriyu hiqatun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can bakri bni sawaadata wa huwa aljudaamiyu abu humaamata hiqat faqiih can moxamed bni muslim bal intuu zuhri u jira arag waa moxamed ibni muslim moxamed ibni muslim waa moxamed ibni muslim ibni cubayd illaahi ibni shihaab aلzuhri waay meequu hadda zuhri u jiraa nasaa-ir xadiidkan rabiic iyo isxaaq iyo aabihii bakr jacfar bnu rabiica bakru bnu sawaada shan ayuu wuxuu ka tirsanayaa zuhri ibnu shihaabi zuhri ayb an can cumara bni cabdilcaziiz waa lix can cabdillaahi bni ibraahima bni qaarid ayb shan markuu zuhri ka tirsana zuhri markaa ku darta waa lix can cumara bni cabdilcaziiz can cabdillaahi bni ibraahima bni qaarid qaala ra'aytu abaa hurayrata yatawada'u calaa dahri lmasjidi abuu hureyran arkay buu yidhi masjidka korkiisa ku weyse qaadanayo faqaala waxaan waxa uu yidhi akaltu waxaan cunay ahwaara aqitin caano la qallajiyey gaballadoodaan cunay oo gobol gobol ah caano la qallajiyey oo qidac iyo gabalgabal laga dhigaan cunay fatawadaأtu minhaa waa ka weyse qaatay inii samictu rasuula اllahi sal ly slama nebigan maqlay ya'muru bilwuduu'i isagoo weyse qaad amraya mima masat innaar dab wuxuu taabtay in laga weyseysto isagoo amrayaan maqlay nasaa-i iyo rasuulka marka hadda meeqay isku jiraan rabiic iyo isxaaq iyo aabihii jacfar bakr bnu sawaada maxamed bnu muslim cumar bni cabdilcaziiz cabdillahi bni ibraahima bni qaarin iyo abu hurayra sagaal ay nebiga iyo nasaa-i isku jiraan waa sanad aada naasil u ah marka mararka qaar waa midka ibnu xajar uu yiraahdo kan oo kale hadduu ku wariyo isaga aclaa maa cindahu waa toban ibnu xajar marka uu kan oo kale tobankaas ku wariyo isagay nebiga toban isu jirsadaan nasaa-i muxuu u noqonaa arday oo kale inuu u yahaad moodaana ile ardayga nasaa-i hadda nebiga tobanoo u jiri lahay soo maha maxaa la dhihi jiray marka culuwiga noocaas culuwiga nisbiga noocaa maxaa la dhihi jiray musaafaxaa la dhihi jiray kaanahu saafaxa nasaa-iya ay la mid tahay mana isku dhaweyda ibnu xajar waa qarnigii sagaalaad waay sideed boqol konton iyo labadii u dhintay nebiguu toban u jiraya ardaygii nasaa-ina tobanoo u jiraa nebiga xadiidkan oo kale hadda marka waa wax aada marka sanad caali ah buu u noqonaa ninka dambe nasaa-ina aada u naasil uga noqona tusaaciyaadka marka waa ku badan yihiin nasaa-i xoogaha waa wax badan wey wbihi qaala akbaranaa ibrahima bnu ibraahim bnu yacquuba bni isxaaq wahuwa aljuuzajaniyu ibraahim bnu yacquuba bni isxaaq aljuuzajaniy ayaa la yidhaha hiqatun xaafidun rumiya binasbi nasbigaa marka qaar waa ka sugna iyo dad badan baa saa dhahayaan rawaa lahu abu dawuuda watirmidiy wanasaa-iyu kitaab wuxuu leeyahy axwaalu rijaal la yidhaahdo oo rijaasha oo uga hadla jarxiga iyo tacdiilka dadka weliba kuufiyiinta waa ku daran yahay isaga oo tashayuca ku jira waxaa laga yaabaa inuu mararka qaar yidhaha fulan ibnu fulan alkuufiyu haalikun taalifun ayuu dhahayaa markaas culimada qaar waxay leeyihin lagu degdega maa in la fiiriyo waayo jarxigiisa waxaa dhici karta taalifun inuu u wado xagga madhabta ee uu dabdiga iyo iq yani iyo sidqiga inuunan ka wadin ayaa dhici karta nisbaduna waa juuzajan magaalo la yidhaahdo ilaa hadda waa jirtaa iiraantay ka mid tahay juuzajan dhankan afghanistan xaggeeday xigtaa weliba xuduudda xaggaas ah qaala xadaanaa cabdالsamd bn cabdilwaariث qaala xadaanaa abi wahuwa cabdulwaariث bn saciid atanuuriyu alcambariyu can xusayni اlmucalim wahuwa xuseyn bnu dakwan qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiiri wahuwa alyamaamiyu can cabdiraxmaan bni camrin wahuwa alawsaaciyu anahu samica almuطaliba bna cabdillaahi bni xandab yaquulu qaala bnu cabaasin atawada-u ibnu cabaas baa wuxuu yidhi maka weyse qaadanayaa min dacaamin cunto ajiduhu fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa aan ka helayo xalaalan inuu xalaal yahay lianna naara masathu darteed baan uga weyse qaadanaa dab ayaa taabtay dacaam xalaal ah yaa dab ayuu galay darteed maan uga weyse qaadanaa buyi fa jamaca abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu soo ururiyey xasan quruurux dhagaxyo yaryar fa qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan markhaati ka ahay yani oon ogahay cadada haada alxasaa dhagaxan tiradiisa oo kale ana rasuula allahi sala ll ly slam nabiga qaala inuu yidhi tawada-uu mimaa masat innaar dhagaxan intuu tiro ka qabo jeeraan markhaati ka yaan ka markhaati kacayaa in nebigu uu sidaas yidhi tawada-uu mimaa masat innaar riwaayada nasaa-ina waxay ahayd ibnu cabaas riwaayada ibnu maaja ibnu cabaas wuxuu yidhi an natawada-u min alxamiimi ya abaa hurayra abuu hurayra biyo aan dab ka saarnay maan ka weyse qaadanayna biyo haddaan dab ka saarno oo lacaba ma laga weysaysana markaasuu abuu hurayra yidhi ya bna akhi idaa jaa-aka alxadiidu can rasuuli illahi sala ll ly slam falaa tadrib lahu lamhaal xadiidka haddii uu nebiga kaaga yimaado maah maaha u samaynin marka ibnu cabaas isaga hadda xadiid kale ugama hor imaanin shayga marka haddii xadiidka qofka nusuusta waxyigaa sideeda waxaa looga hor imaan karaa nas kale nas kale marka haddaad intaad uga hor timaado aad tiraa naskan sidan buu yidhi ka nasaan u dhahayaa midkan waa naasikh kan dambe kaas aad sheegayso waa mansuuq ama waa kana raajixa kaas waa laga raajixsan yahay waa fiican tahay waxyigii unbaa markaas lagu wareega laakiin haddaad adiga iska soo taagnaato un ee xadiidkii iyo adiga ay noqoto khatar waayo middaas dayib waana midda ibnu taymiya istiqaamada iyo uu ku yidhaahdo qofka wuxuu soo gelayaaba aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum kabura maqtan cinda allahi wa cinda aladiina aamanuu marka bigayri suldaanin taas maxay tahay waa iyadoo waxyiga aan waxba ka haynin biayri suldaan maxaa noqon karo aayad ama xadiid aayadda aayad kale waa uga baxsan kartaa intaad tiraa aayaddan baasaan dhehaysa middaan aada sheegayso waa la nasakhay waa nabad ayaad qabtaa laakiin haddii kale oo tiraahdid ra'yigaaga ama qaalo fulaan uun mujarada ah uga hor timaado qatar ayb ee qadiyada xalaalnimada iyo weyse jabkana calaaqo kama dhexaysa oo shayga isagoo bannaan ayuu weyse jebi karaa ruux hadda markau hurdaayo iyo kaadidan lafteeda qofka inuu kaadiyo maxay dhibeen wax ilaahay yacnii ugu naxariistay oo weliba ugu u fududeeyey waayo qofkana u bannaan haddana weysada waa jebe neefta gadaal ka imaanaysa weysada waa ku jebe midda afka ka imaaneysana kuma jebayso waxaan marka waa waxyi waxyaabo badan oo kamidana macquululmacnaa ma aha waa tacabudi shaygan hadduu tacabudi yahayna sidiis in loo raaco dad walidaalika waa arkay mararka qaar hilibka geel oo kale marka laga hadlo see ugu weyse qaadana waaba xalaalow dhaha waa xaaraan yaa ku yirin xaaraan maa laysku hayaa iyo xalaal laakiin shaygan adiga cunidiisa yaa waxaa laga ratibay inaad ka weyse qaadato xadad aa laga rati sida hurdada xadad looga ratibay sida neef markay gadaal ka timaadana xad looga ratibay inay weysada jabayso markay afka ka timaadana aydan weysada kaa jabaynin waa marka inaad saa ugu raaco wbihi qala akbarana mxamed bnu bashaar qala xadaana bnu abi cadiy can shucbata can camri bni dinar can yaxya bni jacdata wahuwa yaxya bnu jacdata bni hubayra almaqzuumiy hiqat waqad arsla can ibni mascuud can cabdillaahi bni camrin cabdullahi bni camarkan marka waa cabdullaahi bnu camri bni cabdin alqaariy cabdullaahi bnu camrin bni cabdin alqaariyu nisbatan ilaa qaarata qaarata ayaa loo nisbeeyey qoladaas ta hadday u danbeyso marka nisbada waa iltii la gooy jiray ta'da iya-dii nisbadaa lala imaanaya qaariyun ayuu noqonaa ee nisbatan ila alqiraa'ati ma aha qaari-un ma aha waa qaariyun ayb qaara marka qola carabta ka mid ay ahayd waxay aad ugu darnaayeen shiishka oo mahmaha carab carbeed baaba waxay ahayd qad ansafa alqaarata man raamaaha qad ansafa alqaarata qoladaa qaara waa u insaaf sameeyey ninkii la gantamo ninkii yacni shiish nimankaas wax kula qeybsado waa waa u insaaf sameeyey iyaga marka aad taasay caan ugu ahayeen qoladaas waa marka ninkan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ll l slama qaala tawada-uu mima masat الnaar intaan dhan xadiid abi hurayran wadnaa weli wabihi qaala akbarana camru bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs wamaxamed bnu bashaar huwa bundaar qala xadaana bnu abi cadiyin can shucbata can camri bni dinar can yaxya bni jacdata can cabdillahi bni camrin qaala muxamedun alqaariy qaala muxamedun kankeewe ibnu bashaar laba sheekow lahaa camru bnu cali iyo ibnu bashaar ibnu bashaar baa marka nisbo ugu darayo can cabdillaahi bni camrin alqaariy ayuu isagu yidhi ibnu bashaar camru bnu caliyinna ma dhihin waayo alqaariyudaas kuma delin diqada feeri culamaa lxadiid yani labadooda xadiidkuu ka maqlay midkii marka kan nisbo ugu darana waa kan kale waa ka yaqaanay can abi ayuba qaala qaala nabiyu sal l slam tawada-uu mima masat mima gayarat الnaar dabku wuxuu dooriye ka weyse qaata kana waa kee waa xadiid abi ayuub wabihi qaala akbarana cubayd llahi bnu saciid wahaarun bnu cabdillaahi qaala xadaana xaramiyun whuwa bnu cumaarata bni abi xafsata qala xadaana shucbatu can camri bni dinaari qala samictu yaxya bna jacdata yuxadiثu can cabdillahi bni camrin alqaariy can abi طalxata ana rasuula اllahi sal l slama qaala twada-uu mima gayarat الnaar kana waa xadiid abi طalxa wabihi qala ahbarana haarun bnu cabdillaahi qala xadaana xaramiyu bnu cumaarata qala xadaana shucbatu can abi bakr bni xafsin waa abu bakr bnu xafs bni cabdillaahi bni xafs bni waxaa magaciisa abu bakrkan waxaa la yidhi cabdullaahi waa cabdullaahi bnu xafs bni cumara bni sacdi bni abi waqaasba hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can ibni abi alxata can ibni shihaabin can ibni abi alxata marka ibn abi alxaan kee waay xaafidku taqriibka wuxuu yidhi warawa الزhriyu can ibni abi طalxata can abiihi fi lwuduءi kaanuu sheegaya marka xadiidkan fakaأnahu cabdullaahi waalidu isxaaq ibnu abi طalxahaas marka waxaad moodaa inuu yahay buu yihi cabdullaahi waa cabdullaahi bnu abi طalxata can abiihi oo abu طalxa abuu ka warina cabdullahi bnu abi cabdullaahi bnu abi طalxaan iyo anasna maxay isku yihiin isku hooyo waay walaale isku hooya can ibni abi طalxata wa cabdullaahi can abi طalxata ana nabiya sal l slama qaala tawada-uu mima andajat innaaru ka weyse qaata wixii ay dabku bislaysay ay bislaysay wabihi qaala akbarana hishaam bnu cabdilmelik qaala xadaana muxamadu qaala xadaana الzubaydiyu qaala akbarani الzuhriyu ana cabdاlmelika bna abi bakrin akhbarahu cabdulmeligana marka waa cabdulmelik ibni cabdiraxmaan ibni alxaarith ibni hishaam almaqzuumi ana khaarijata bni zayd bni haabitin akhbarahu ana zayda bna haabitin qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaqulu tawadaأuu mima masat الnaar kana waa xadiidu zayd bni haabit meeqa xadiioo baabkan hadda haynaana xadiid abi hurayra xadiid abi ayub xadiid abi طalxa xadiid zayd bni haabit وبه qال أخبرnا هiشام بن عبدالملك qال xdثnا بن حرب qال xdثnا الزبيدي عن الزهري أن أbا سلمة marka محamedka kii hore ku jiray waa محamed بن حرب waa soo maray أن أbا سلمة بن عبدالرحمن أخبره عن أbي سفyان عن أbي سفyان بن سعيد عن أbي سفyان بن سعيد بن الأخنس بن شhريق whuwa haqafiyu lmadaniyu maqbulu rawaa lahu abu dawuuda wاnnasaa-iyu anahu dakla calaa umi xabiibata ayuu usoo galay zawji nabiy sal ly slama wahiya khaalatuhu waana habaryartiise fasaqathu sawiiqan sawiiq ayay waraabisay yani mushaari ayay marka cabsiisay siisay manaa uma qaalat lahu waxay ku tihi tawada' weyse qaada yabna uktii walaashay inankeedow yani habar yar weysayso faina rasuula اllahi sal ly slama qaala nabigu wuxuu yihi tawadaأuu mima masat الnaar xadiidkanna waa xadiid umi xabiiba wabihi qaala akhbarana الrabiic bnu sulaymaan bni dawuud qaala xadaثna isxaaq bnu bakr bni mudr qala xadaثanii bakr bnu mudr can jacfar bni rabicata can bakr bni sawaadata can moxamed bni muslim bni shihaab can abi salmta bni cabdالraحman عن أbي سفyان بن سعيد بن الأخنس أن أma xabيبة زوج النبي صلى اه عل سلم qاaلت lh وشhربa sويqا buu nacabaya yبنa أkتي توضأ فإنii سمعtu رasuuل اللhi صلى اه عل سلم يquل waxaan mqlay نebiga oo dhahayo توضأوا mima mست الناar dabku wuxuu taabtay ka weyse qaata ayb kana marka waa sagaal isaga laftiisa baabu tarki lwuduu'i mima gayarat innaaru weysaqaad laga tago caddayntiisiibuu u baab yahay in laga weysaysto mima gayarat innaar dabka waxa uu dooriyey waa cagsigii riwaayaadka hadda aan soo maraynay dariiqada marka uu ku wadana hadda waxaa weeye marka mar walba isaga ruksada iyo amarka ruksadu danbaysiiyaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu musanaa qaala xadaanaa yaxya can jacfar bni moxamedi can abiihi moxamed bnu caliy can caliy bn اlxusein can zaynaba binti umi salamata can umi salamata ana rasuula اllahi sal l slama akala nebigu wuxuu cunay katifan garab fakharaja ila salaati salaadiibuu u baxay walam yamasa maa-an wax biyaana ma taabanin ma weyseysanin وبه qال أخبرnا محمد بن عبد الأعلى qال xdثnا khالد qال xdثnا بن جurيج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار محمد بن يوسفkan waa الkndiي المdني الأعرج ثqة hبت عن سليمان بن يسار waa min الفقهاء السبعة qاla دkلت على أmi سلمةan u galay فxdثتني أن رsuuل الله صلى اه عل سلم kana يصبح جuنبا نبgu wuxuu waa beriisan jiray isagoo جanاabo qabo min gayri ixtilaamin isagoon isku ixtilaaminba ixtilaam aan ahayn bal waxay yidhahdaan dee nebigu ixtilaam maba ka suurtoobayn leanna ixtilaamku ambiyada qalbigooda waa joogaa waxyi inay weeleeyaanba iyagoo hurdaaya inay waxyigii qaataan ayayba diyaar u yihiin marka ixtilaamkuna dee shaydaan iyo dhadhab iyo wax ku xire ku xiriira waayo marka maleba isaga yani min gayri ixtilaamintan marka iyada waxay ka wadaa un inay haddaysan dhihin waxaa loo qaado karaa dadka qaara u fahmi karo iyadana hadda mas'alay ka rabtaa meesha inay ka baraarujiso masalada marka ay ka baraarujinaysana waxa ay tahay qofka isagoo janaabo qaba hadduu soo waaberi subixi oo jimaac haweentiisii uu jimaacay ou subaxi soo waaberiisto waaga u beriyo isagoon qubaysanin ma soomi karaa maalinkaas mas'aladaasay rabtaa waa soomi karaa inay dhahdo ee hadhow marka dadkii qaar baa kala saaraya ixtilaamka iyo jimaaci oo jimaaca marka dhahaya iyaga maya jimaacu isagu ee qofka maadaama uu wax nooc ikhtiyaara uu ku jiro waa inuu qubaystaa waagu intuunan u baryin dad baa marka saa isdhihi kara min geyri ixtilaam marka intaa un bay ka wadaan uma yasuumu dabadeed marka waa soomi jiray waxadahanaa maca hada alxadiidi xadiidkan maciisa wuxuu noola sheegay anahaa sulaymaan waayo anahaa xadahathu inay u sheegtay umu salama anahaa qarabat ila nabiy sal ll l slam nabigay waxay usoo dhaweysay jamban feer mashwiyan la solay la dubay faakala minhu waa cunay waa ka cunay uma qaama ila salaatiba u kacay walam yatawada waa laba xugun xugunkaas dambowna marka isagu ka rabo wbه qال أخبرnا محمد بن عبد الأعلى qال xdثnا khالد qال xdثnا بن جurayج qال xdثnي محمد بن يوسف عن بن يسار waa سlaymaanki had عن بن عabاasi qاla شhهدtu رasuul الlahi صلى اه عل سلم نبgaan xaadiray أkla خبزا ولحmا isagoo cunay muuفo iyo hilib ثuma qaama ilى صلاatiba u kacay وlam yتوضأ mana weyse qaadan وbه qال أخبرnا cمر بن منصور qال xdثnا علي بن عyاaش وهو الألhاني qال xdثnا شhعyب هو بن أbي حمزة عن محمد بن المنkدر qال سمعت جابر بن عبد اللahi qاala kana آkhiر الأمرayni labada arin midda ugu denbeysay min rasuuli الlahi صلى اه عل سلم nebiga xaggiisana xaal ay ka ahaatay labaduba ay ka ahaadeen ta ugu denbeysay waxay ahayd tarka الwuضuءi weyse qaad in laga tago mima masat الnaar dab wuxuu taabtay laga weyse qaato labadii arrimood ee nebigu yacni in laga weysaysto inaan laga weyse qaadanin waxaa dembeysay inaan laga weyse qaadanin idan xadiidkan marka wuxuu tusayaa in la nasakhay xugunkii hore marka mas'aladanna maahan in laysdhexgeliyo mas'aladan iyo hilibka geela shaaficiyada agtooda waxaa mashhuurka ah waxay isdhexgeliyaan baabkan iyo baabu akli laxmi ljazuur maya laxmuljazuurka isaga kownuhu laxma jazuurin baa loo haystaa ee maaha waa la kariyeyaa looga weyse qaadanaa ma aha waxaana ku tusaa arrintu inayba sidaas tahay isku sibaa nebiga hilibka arigaa la weydiiyey haddaa doontaanuu yidhi weysadii ma waajibinin kan geela markii la weydiiyeyna nacan buu yidhi ka weyse qaata marka weyba waqtigii dambe ee waxa hilib dabka lagu kariyo inaan laga weyse qaadanaynin markay sugnaatay waayaba marka nebigu uu kala farqinayo geela iyo ariga ayb marka kownuhu marka laxma jazuur inuu yahay yaa isaga markaa looga weyse qaadanaya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed markay leeyihiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan khulafaa uraashidiin baa saas qabayna dhaal ahaada yacnii inaan laga weyse qaadanin laxmuljazuurka ma ahan abubakar iyo cumar in laga haayo ama laga wariyey laxmuljazuur yaa laga weyse qaadanay ama intay iyagu cuneen inay iska galeen salaad sidaas maaha ka waxbaa laysdhexgeliyay meeshan khulafaau raashidiin tarku lwuduu'i mimaa masat innaar waayo waxa laga haayo maadaama ayagu ay sidaa u qaateen bay marka xaggaas keenayaan marka tan qofkii arkaa marka wuxuu u malaynayaa marka khulafaa raashidiin inay ku tageen hilibka geela inaan laga weyse qaadanin mana ahan saas maa walidalika imaamu nawowi iyo mararka qaar majmuuca iyo wuxuu doortaa isaga in la laga in laga weysaysto ayuu doortaa xagga daliilkana saasaa xoog badan buu dhahaa wa sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed